bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin buuggu horta cinwaankiisa ah xadka ridada maxaa ka run ah kuma koobna wuxuu ka hadlay ee xadka ridada masaa'il aada uga waaweyn oo ka culus ayaa horta kitaabka ku taalla dhaawac badanna usuusha diinta u geysanaysa waxaa ka mid ah arrimaha uu meesha kaga hadlay ee aadka u culus axkaamta diintu inaysan siyaasadda iyo dowladda xidhiidh la lahayn oo aan diinta iyo siyaasadda la isdhexgelin karin taasoo macnaheedu yahay hala kala saaro diinta iyo nolosha muxuu ahay dowladda wuxuu sidoo kale kitaabka ku qoray diimaha inay mid walba xaq tahay dadka diimaha haysta ruux walba diintuu haysta inay xaq u tahay ruuxna aan la dhihi karin diin khaladuu ku jira hadduu taada ka tegay tu kala galay mid xaquu galay wuxuu aada ugu xoogga u saaray inuu yidhaahdo diinta islaamka waa laga bixi karaa oo ruuxu diin kaluu ka dooran karaa dadka yidhi diinta islaamka unbaa xaq ah iyada unbaana lagu jiri karaa ruuxii gale kama bixi karana wuxuu ku tilmaamay inay laba wajiilayaal yihiin oo culimmada marka uu ku wado wuxuu kitaabka ku qoray sidoo kale nebiga sal ly slam meelka dhac uu ku sameeyey oo wuxuu leeyahay isweydiin markuu axaadiistii ku soo arooray khaniimada gaalada marka lala dagaalamayo jihaadka xoolaha gaalada laga qaato markuu ka hadlay axaadiista kusoo aroortay markuu axaadiistii inkiray kadib wuxuu yidhi akhristow aan isweydiine nebigu ma bililiqa ku nool buu ahaa nebigu ma bililiqa ku nool buu ahaa aflagaado aad iyo aad u culus weeye waxaa ka mid ah saxaabadii nebiga sal ly wasalam oo meel weyn kaga dhacay oo u muujiyey in yihiin dad atmaac iyo hunguri iyo kursi un isku laynaya oo aan ka duulaynin caqiide iyo diin aan ka duulaynin wuxuu aada u weeraray culimmada islaamka oo uu runtii waxa weeyaan heer gaadhsiiyey uu meel kaga dhacay wuxuu difaacay shaydaanka waa arrin la yaab la wey waxaa hadalkiisu ahaa wadaadada diimuhu dembiga ugu badan waxay ka galeen dumarka iyo shaydaanka waxayna ila tahay inta wadaad jiro inaan shaydaan la cadaabaynin sheekh maxamedow meelaha uu kaga hadlayo xukunka dilka qofka islaamka ah ee diinta islaamka ka baxa ama ridooba masaa-isha ku saabsan ee buugu ka hadlay maxaad iyaga ka eegaysaa
masalada ku saabsan ruuxa diinta ka baxay horta qur-aanka kariimkii wuxuu tilmaamay ruuxu inuusan diintiisa ka bixi karin diinta islaamkuna ay tahay diinta keliyata xaqa waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu huwa fi laakhirati min alkhaasiriin ama hadduu ka baxo xadkiisu waa dil waxaa ku tusaya qur-aanka kariimka kuma imaanin dilku laakiin wuxuu ku yimid axaadiista nebiga sal ley wasalam waana masterka labaad oo laisku waafaqsan yahay oo nolosha laga qaadanayo iyo axkaamta shareecada waxaa ku soo arooray xadiid cabdillahi bni cabaas oo nebigu leeyahy diintiisa ruuxii bedela hala dilo bukhaari baa soo saaray waxaa soo arooray xadiidka cuhmaan ibni cafaan sidoo kale oo uu sidoo kale leeyahay nebigu wuxuu yihi ruuxii diintiisa ka taga dila axmed iyo waxaa soo saaray abu daawuud waxaa ka mid ah xadiidka cabdullahi bn mascuud isaguba uu keenay laakiin uu macnihiisa leexiyey waxaa ka mid a xadiidka mucaad ibnu jabal oo sidoo kale bukhaari iyo muslim soo saareen oo nebigu leeyahy ruuxii diintiisa dila diintiisa bedela dila waxaa ka mid ah xadiidka mucaawiyatu bni xayda oo uusan keenin xadiista badankooda kitaabkaba kuusan keenin xadiidu caaisha ka mida xadiidka cabdullahi bn mascuud mar kalaa ka mida waxaa ka mid a saxaabadii nebiga sal ly wasalam oo isku waafaqay dagaalna ku qaaday ee iskuna raacay fuqahadii muslimiinta ee ka dambeeyey oo sidoo kale xukunka isku raacon isku khilaafin si isagu u dhigay ma aha khilaaf masalada kuma jiro culimmada uu ka soo guuriyeyna ama kama sugna ama hadalkoodii buu leexiyey masaladu marka waana ijmaac axaadiis aad u fara badanna way ku soo aroortay waxyaabaha kale buugga ku qoran waxaa ka mid a xorriyadda diinta oo ilaahay uu qur-aankiisa iyo axaadiista nebiga lagu soo dejiyey isagoo qaar ka soo xigalaya uu ku sheegayo in qofku uu xor yahay dembigii iyo waxa uu gelayo iyo wax walbana ilaahay caddeeyey xaqii iyo baadilkii bal taa ka war
laba arrimood wey in laysku khaldana waa arrin aan saxsanayn mid wax weeyaan ruuxu intuusan diinta islaamka soo gelin oo bannaanka ka joogo lama qasbayo laa ikraaha fiddiin halkaasay ku saabsantah xor weye la qasbi maayo diinna xoog lagu gelin maayo laakiin hadduu diinta islaamka soo galo kama bixi karo hadduu ka baxana xukunkiisu waa xukumkaa hore aan uga soo hadallay wey labadaa arrimood in laysku khaldo oo laysku qasana waa qaabka uu buugga ku sameeyey ninka qoray waana arrin aan saxsanayn waxaa kaloo iyana ka mid a waxyaabaha buugga uu kaga hadlay qoraagu magta oo kale oo gabdhaha iyo ragga diyadooda oo uu sheegay in aanay caddayn ama meel ay ku qoran tahay marka sunnada rasuulka iyo qur-aanka la fiiriyo balse ay tahay ee dhaqamo iyo arrimo ka yimid ee dadaal culuma ay samaysay xilliyo hore iyadana sidoo kale waxaa u baahan inaan isdul taagno horta shareecadeenna meesha laga qaato waa qur-aanka sunnada ijmaaca oo wixii culimmadu isku raacday ah iyo qiyaaska saxiixaha intaasaa adil ahaan loo yaqaana arrinta ku saabsan magta dumarka waxay ku soo aroortay ijmaaca culimmada sax qur-aan ma sheegin sunnada nebigana sal lay slam kuma sugna laakiin culimmadaa isku ijmaaco isku raacay waana daliilka saddexaad ee muslimiintu ay ictimaadaan way waxaase ka daran masalada iyada masaa'il kaleo ka waaweyn buu ninkani inkiray oo ay ka mid tahay maalan in ruuxii zina ku dhaca guurna u horreeyey dilitaankiisa in dhagax lagu dilo oo aayado la nasakhay ku soo arooreen axaadiis far badan ku soo arooreen ijmaacuna ku urursaday ayadana wuu inkiray waxaa ka mid a maalan gabadha muslimadda gaal wuu guursan karaa oo nikaaxuna waa u qabanayaabuu meesha ku qoray waa masale iyadana ijmaaca oo uu jebiyey waxaa ka mid a wax nasakh la yidhaahdo oo nusuus intay soo degtay aayadii axaadiis la bedelay ma jirto wuu inkiray iyadana waa ijmaac oo aan layskuma khilaafsana masaa'il waaweyn oo noocaasa oo tan uu ka hadlayaba ka culus oo uu kitaabka ku inkirayna waa jiraan oo ijmaac ku yimid ugu dambaynta waxa uu aad uga hadlay ee qoraagu arrimaha ku saabsan ee marxaladda iyo wakhtiga iyo zamanka ee inay afkaarta matalan culummadu dadaalkooda uu isku bedelo
arrintaas horta kitaabka buugga markaan runtii si fiican u akhriyey uma muuqdo buug uu qoray nin aqoon-yahan ah buuggasi ahaantiisaba waxaa la rabaa wixii aad qorayso inaad shay walbood soo guuriso meeshii aad ka soo guurisay inaad qorto marar faradaba wuxuu iska leeyahay culimmada qaar ka mida aqoon-yahanka qaar ka mida sheekh hebel meeluu u tiirinaya marar badan ma jiraan markaad leedahay masaladu ijmaac maaha yaa khilaafay waa inaad sugto arrintu marka wax weeyaan ma jiro isbedelka shareecadu wax weeyaan waxyaala waxaa jira aan isbedelin adduunku intuu jirayana aan isbedeli karin iyo waxaa jira waxyaalo loogu talagalay ijtihaadaadka culimmadu waaqica markaa jira iyo noloshaa isbedeshay kolba inuu isla bedeli karo ayaa kala jira tanna waa ijtihaadaad thawaabid iyo arkaan tiirar waaweyn isbedeli karinna diintu way leedahay asagu marka midda uu ku wado way isbedelaysaa waa tiirarkii waaweynaa asuushii waaweyneeden isbedeli karin buu ka rabaa in iyadana isbedelka la geliyo oo markaa diinba ma soo hadhayso macnaha haddii ba layihahdo usuushii waaweyneeda diinta la bedeli karaa maxaa noo soo hadhaya waay diinta dhan baaba isbedelaysa marka marka labadaa qadiyadood in laysku khalda ma aha waana midda uu qoraagu buugga ku sameeyey waay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed cabdi umal imaamka masaajidka abubakar alsadiiq ee xaafadda islii kana mida culammada waaweyn ee dadka soomaalida oo aan ka waraysanayey buugga uu soo akhriyey ee ah xadka riddada maxaa ka runa yaasiin ciise wardheere v o a nairobi